أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon mid ka mid ah warbaahinada ugu afka dheera caalamka ayaa daabacday in qorshaha yuhuudda ee berbere uu yahay mid ay ku doonayaan inay ku qabsadaan dalalka geeska afrika iyo bariga dhexe mas-uuliyiinta iyo bulshada wilaayaadka islaamiga ee jubbada dhexe baa iyo shabeellada dhexe ayaa maanta goobo fagaaryaal ah ku dukaday labada rakacdood ee salaada roobdoonka howlgallo loola beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya maamulkaas ayuuniyada yuhuudda ayaa dadka muslimiinta ka hor istaagay inay ku cibaadaystaan masjidka barakaysan ee alaqsa wilaayadda islaamiga baaya ayaa soo bandhigtay askar toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta wilaayadda shabeellada dhexe ayaa xaflad maamuus ah u samaysay majmuucadii wilaayada ku metelaysay tartankii rabadaanka ee idaacadda islaamiga alandalus haweenka muslimaadka ee ku dhaqan degmada ceelbuur ee wilaayadda islaamiga galgaduud ayaa hadiyado kala duwan oo ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaas wilaayadda islaamiga jubbada hoose ayaa kulan soo dhoweyn ah u samaysay rag ducaad ah oo xamlo dacwatul aryaaf ah ugu umaqnaa degmada badhaadha iyo deegaanada hoostaga
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa maalin isniin ah taariikhdii hijiriguna ay tahay toddobiyo labaatanka bisha ramadaan kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagio dhan mid ka mid a warbaahinada ugu afka dheera caalamka ayaa daabacday in qorshaha yuhuudda ee berbere uu yahay mid ay ku doonayso inay ku qabsato dalalka geeska afrika iyo bariga dhexe haddaba warbixinta warkani waxaa inoo haya walaalka cali aadan cabdulaahi caliyare wargeys ka soo baxa waddanka hindiya oo lagu magacaabo orisa bost ayaa maqaal uu daabacay ku sheegay in kadib aqoonsiga yuhuudda ee maamulka gaalaraaca somalilan ay labada maamul ee talaabiib iyo hargeysa isku afgardeen iskaashiga qorshayaal amni oo qotadoodu dheer tahay warbixintu waxay tilmaamtay in maamulka yuhuudda uu dekada berbera u arko goob istaraatiijiya oo muhiim u ah xakameynta marinada badda iyo ka hortagga saameynta iiraan iyo ururada ay taageerto oo ay ka mid tahay xuutiyiinta yemen ra-iisul wasaaraha yuhuudda benjamin netanyahu waxa uu soo jeediyey qorshe loogu magacdaray isbahaysiga lixgeesoodka ah oo ay ku jiraan sahyuuniyadda hindiya griiga qubrus iyo dalal aan la magacaabin oo ku yaala bariga dhexe aasiya iyo afrika qorshahan ayuu wargeysku xusay in looga gol leeyahay sidii loo dhisi lahaa nidaam amni oo cusub oo majarihiisu uu hayo maamulka yuhuudda si uu gacanta ugu dhigo gebi ahaanba dalalka bariga dhexe iyo geeska afrika isbahaysiga la qorsheeyey ee lixgeesoodka ah ayay warbixintu sheegtay inay noqon doonaan dalal wada sameysta nidaam amni oo ku wareegsan yuhuudda kaasoo ujeedadiisu tahay inay wadajir uga hortagaan shiicada iyo suniyiinta ugu dambeyn warbixintu waxay muujisay in mustaqbalka qorshayaashan yuhuuddu damacsan tahay ay ku xirnaan doonaan natiijada dagaalka ka qarxay bariga dhexe ee u dhexeeya maraykanka yuhuudda iyo xulafadooda oo isku dhinac ah iyo dowladda shiicada iiraan
mas-uuliyiinta iyo bulshada wilaayaadka islaamiga ee jubbada dhexe baay iyo shabeellada dhexe ayaa maanta goobo fagaaryaal ah ku dukaday labada rakacdood ee salaada roobdoonka ciismaan axmed duub ayaynu ku hormaraynaa marka hore oo inooga warama sida looga dukaday wilaayada jubbada dhexe xilli la dareemayo abaaro baahsan oo saameyn weyn ku reebay dadka iyo duunyada sidoo kalena ha ay weli socdaan gurmadka la gaarsiinayo dadka tabaalaysan waxaa maanta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe laga sameeyey salaad roobdoon ah oo allaah lagu baryayo in uu siiyo raxmadiisa roobka barqanimadii maanta fagaaraha weyn ee macalin aadan xaashi cirow ee magaalada jilib ayaa martigeliyey boqolaal muslimiin ah oo isugu soo baxay si ay u tukadaan salaada roobdoonka ah iyadoo lagu arkayey fagaaraha caruur culimo duqeey iyo dhallinyaro oo si wada jir ah gacmaha ugu taagaya allaah islamarkaana ka baryaya inuu u soo dedejiyo raxmaddiisa roobka فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين sheekh cabdiwaaxid isxaaq muudey ayaa bulshada muslimiinta ugu baaqay inay ka toobad keenaan dembiyada kuna dadaalaan cibaadada maadaama dembiyada iyo dulmiga bulshada dhexdeedaha ay ka mid yihiin sababaha keena roob la'aanta salaadan walaalayaal salaatul istisqa asbaabta keentay waa dhibaatada maanta inoo muuqato kulaylka biila'aanta roobyarida abaaraha sida maanta noo muuqato sababtaasaa keentay inaan maanta roob doonno ilaahay aan barin laakiin ayada nafteeda inaan isweydiinno waa muhiim maxaa keenay abaaraha roobyarida biila'aanta maxaa keenay sababtu annaga xaggeennay ka socotaa annagaa sabab u ah wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabad aydiikum wayacfuu can katiir wax badan buu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu naga cafiyey haddaan annagu maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka baqno oo ilaahay aan u toobad keenno naxariistiis ilaahay wuu noo furayaa marka taa inaan ogaanno oo sababtu annagu xaggeenna inay ka jirto inaan ogaanno waa muhiim waxaan isu dardaarmaynaa taqwa allahi subxaanahu wa tacaala ilaahay cabsidiis qaala tacaalaa walow anna ahla alquraa aamanuu wattaqow lafataxnaa calayhim barakaatin min alsamaa'i waalard walaakin kadabuu faaqadnaahum bimaa kaanuu yagsibuun sidoo kale degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa ka mid ah degmooyinka ay maanta isugu soo baxeen bulshada iyaga oo tukanaya salaada roobdoonka waxaa lagu bixi karaa marka intaasoo dhan in ilaahay subxaana wa tacala loo toobadkeeno in ilaahay loo laabto allah subxaana wa tacala isu bihaan bihiyo wuxuu tilmaamaya rabbi caza wajal قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الله وحليه سبحانه وتعالى أدومدي ده حد قدبيو أقول إستغى نعاصني لبات هنا إنك حقنا كتمت هذا إله من دوس على غفور رحيم وي ربي سبحانه وتعالى وحليه محي قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله والرحمة الله كغسلنا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا ayuha almuuminuuna lacallakum tuflixuun ilaahayow dhibaatada iyo qaxdiga dhibaatada ummadda haysta ilaah rabbiyo naga qaad ilaahayow cadow iyo col iyo abaar suuka haydan rabbiyo ilaahay odaan kuu toobadkeenaynaa ilaahay odaan kuu toobadkeenaynaa ilaahu toobada naga aqbal rabbiyo subxaana wa tacaala ugu dambeyn dhammaan bulshada muslimiinta ayaa si wada jirah ugu ducaystay fagaarayaasha iyagoo allah ka baryayo in uu ka dulqaado abaaraha sidoo kalena uu soo dedejiyo raxmaddiisa roobka rabbanaa dalamnaa anfusana wain lam takfir lana watarxamna lanakuunanna min alkhaasiriin anta waliyunaa fakfir lana warxamna waanta khayru alghaafiriin allaahuma asqinaa kaytan mugiisa hanii'an marii'a gadaqan mujallilan caaman dabaqa saxan daa'ima allaahuma asqina algayth walaa tajcalna min alqaanidiin اللهم إنا بالعباد والبلاد والخلق من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيره اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا
sidoo kale salaada roobdoonka ee maanta laga dukaday wilaayada islaamiga baay waxaa warbixintan ka diyaariyey bashiir muxidiin abu ayman اللهم اسقنا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين salaatul istisqaa ama salaada roobdoonka waa cibaado muslimiintu sameeyaan marka abaar timaado si ilaahay uga baryaan roob iyo naxariis waxay ka mid tahay sunnada uu sameeyey nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam ujeeddada salaada roobdoonka ayaa ah in alle laga baryo roob iyo barako in dadka lagu baraarujiyo toobad iyo iscafin iyo in bulshadu ay isku duubnaato oo wada ducaysato si la mid ah degmooyinka iyo deegaanada kale ee wilaayaadka islaamiga waxaa maanta degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayada islaamigaha ee baay lagu oogay salaada roobdoonka xilli waddanka ay sanadkan ka jirto abaar xoogan oo saameyn ballaaran ku yeelatay dadka iyo duunyada الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين fagaarayaal ku yaala degmooyinka buurofulay iyo labaatan jirow waxaa maanta isugu tagay boqolaal ka mid a dadka muslimiinta kuwaasoo ka kala yimid gudaha degmooyinkaas iyo hareerahooda dadkaasoo allah isu dhul dhigayay si rabbigeen uu noo siiyo roob lagu diirsado oo dhibaato aan geysan waxaa ugu horayntiidii ku soo maqan khudbado daarnaa dhinacyo kala duwan oo laga jeediyey fagaarayaasha kuwaasoo si gaara diiradda loogu saaray asbaabta xaaladan keentay iyo sida looga bixi karo قال الله سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قال الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أيها الناس إن الذنوب تحدث في الأرض أنواعا من الفساد في المياه والهواء والزروع والثمار والمساكن قال الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فاتقوا الله عباد الله وتوبوا إلى ربكم وخذوا على أيدي سفهائكم بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر sheekh ibraahim maxamed saalax oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya ayaa baaq guud u jeediyey dadka muslimiinta isagoo ugu horeyn insultaag ku sameeyey xaaladan taagan nabageena calayhi salaatu wasalaam meeray wamaa manaca qowmun zakaata amwaalihim ilaa municu lqatra min asamaa walowla albahaa'imu lam yumdaru wari nabageena sala allahu calayhi wasalam dunuubtuuna galaana walkamadee nabaga sheeg qowm zakadii hantadiioo iyo maaljo zakadiioo ka biyi jireen ma reebayaan wari haddii iyo reebagna ilaahay bay ka reebay macnaha mayl ka reebay iyoona tafagdisamay dadka kuhoyasana nabageena ali alayhi salaatu wasalaam walowla albahaa'im haddii hoole iyo duunyaen jira lahayn xayawaanaadku minaanka tacbaanka kale dembiniyo ongalna dembiga keena sababtiisley idaa nasala albalaa'u yacummu saaliha wadaaliha haysad haddii yeedan jira lahayd nabaga meeray alayhi salatu salam lam yumdaru mayn roobay faneeray nabageena alayhi salaatu wasalaam abu hurayre radiallahu canhu meera jiray ina alxubaara latamuutu fii wakriha bisababi dulmi daalimli lanka daalimka ee bani aadamka dembiga gali sababtiis iyo mayn dhamaadeena lakii xayawaanaadka oo shimbirta ka madayinli ma era jiray in albahaa'ima la talcanu usaata bani aadam duunyadii xayawaanaad kalkay may lacnadaayana bani aadamta ilaahay ka caasidi ma eraayana laki haadaa min shuumi macsiyati bani aadam bani aadam macsidii iyo dembigiisugali dhibaatada kadhalatiyan inin haysata eraayan ilaahun addooman yay waana se ilaahay inin sheeg yaa ayuha annaasu antum alfuqaraa'u ila allah wallaahu huwa alghaniyu alxamiid marka addooman dembijo qirada inun ahaana ilaahay ininu kacaasina qiran istikfaar lakohoyna sunnada rasuulkana calayhi salaatu wasalaam aybuamadisadan dhabtooda ini bannaanka lahabahaw ugu dambayntii xikmadda salaada roobdoonka ayaa ah in dadku ay allah u noqdaan oo ay toobad keenaan in la muujiyo iskuduubni iyo tawakal iyo in la xusuusto in roobku yahay naxariista allaah waxaan allah ka baryeynaa inuuna siiyo naxariistiisa roobka si dadka muslimiinta uga baxaan abaaraha saameynta ballaaran ku yeeshay wilaayada shabeellada dhexe ayaa maanta fagaaro ku yaala lagu dukaday salaada roobdoonka faysal mahad soomaaliya ayaa warbixintana ka diyaariyey abbaare afartii saacee barqanimo ee saaka degmada aadan yabaal waxaa lagu tukaday laba rakacadood oo salaad roobdoon ah salaatul istisqaa si alla loogu baryo inuu raxmaddiisa roobka ku waraabiyo deegaanka oo ay saameeyeen abaaro iyo biyoyari salaadan oo lagu tukaday barxadda weyn ee degmada ayaa waxaa ka soo qaybgalay qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah sida culimaa udiinka odayaal dhaqameedka haween dhallinyaro iyo mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe markii salaada laga soo baxay ayaa culimmada halkaasi ay ka jeediyeen wacdi iyo duco ay alla ugu baryayeen inuu roob kayr la siiyo deegaanka islamarkaana uu ka dulqaado abaarta dadka iyo duunyada saamaysay roob khayr qaba allah noo keeno allaahumma asqinaa allaahumma asqinaa allaahumma asqinaa kayta muqiitan haniyan mariyan maan qadaqan saxan mujalna ilaa yowmidiin ilowna soo waraabi ilowna soo waraabi ilowna soo waraabi bisaawu bahaa'imina ilaahu bahaa'imtana sababkaan ugu soo waraabi qaa'imta sababkee nagu soo waraabe ilaahu masaakiinta iyo carruurta iyo ducafada fadligoor nagu soo waraabe ilaahu masaakiinta fadligoor nagu soo waraabe ilaahu carruurta barxadda taagan iyo haweenka iyo shuyuukhda barxadda taagan sababkoo nagu soo waraabe ilaahu bahaa'imta ooma sababkoo nagu soo waraabe ilaahu bahaa'imta la sababkoo nagu soo waraabe ilaahuna soo waraabe roob muslimiinta kala gaar ilaahu keen hal caafimaad wada ilaahu keen hal khayrla ilaahu keen hal cudur wada ilaahu naga celi hal khayr lahoo adduunka iyo aakhirada aan ku liibaana ilaahana siiyo saan u ducayna allah noogu aqbalo saan u dukana allah noogu aqbalo adduunya aakhira allah noo wanaajiyo gaalada allaha jabsho muslimiinta allaha qawiyeeyo marayka allaha jabsho inta haysata allah ku sallido in kaloo kasii xoog badan allah kusii sallido allahuma salli calaa nabiyina maxamed waaalihi wasaxbi wasalam mas-uuliyiintii iyo waxgaradkii goobta ka hadlay ayaa bulshada ugu baaqay inay badiyaan towbada ducada iyo iscaawinta iyagoo rajo ka muujiyey in alle uu ka aqbali doono baryadooda islamarkaana uu soo dejin doono roob kayr leh salaadan roobdoonka ah ayaa ku soo dhammaatay jawi deggan iyo duco wadajir ah oo ay shacabka iyo culimmadu alle ugu baryeen inuu raxmaddiisa ku mannaysto degmada iyo guud ahaan deegaanada kale ee wilaayada shabeellada dhexe iyo guud ahaanba wilaayaadka islaamiga ah oo maalmihii lasoo dhaafay laga soo sheegayey xaalado abaareed iyo biyola'aan bahsan howlgallo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya howlgal ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen ee degmada wadajir ee magaalada muqdisho ayaa lagu dilay murtada cali woosh oo ka mid ahaa ergooyinkii doorashada maamulka hirshabeelle dhanka kale wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay kamin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ka baxay deegaanka buufow kuna sii jeeday celwareegow intii kamiinka uu socday waxa uu soo gurmaday maleeshiyaad kale oo murtadiin ah iyagana laba mar ayaa dagaalkaasi lagu jebiyey maamulka sayuuniyadda yuhuudda ayaa dadka muslimiinta ah ka hor istaagay inay ku cibaadaystaan masjidka barakaysan ee laksa cabdiqani maxamed ayaa tafaasiisha warkani haya wararka ka imaanaya dhulka reer filistiin ayaa sheegaya in maamulka gumaystaha yahuudda uu albaabada u laabay masjidka barakaysan ee al aqsa isagoo muslimiinta ka hor istaagay inay si xor ah ugu cibaadaystaan in ka badan laba usbuuc ayaa lasoo wariyey inuu xidhan yahay masjidkan barakaysan waxaana durba la dareemay saameynta uu reebay falkan guraacan ee lagula dagaalamayo shacaa'irta islaamka tallaabadan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo lagu guda jiro tobanka dambe ee bisha barakaysan ee ramadaan oo ah wakhti ay si gaar ah muslimiinta ugu dadaalaan cibaadada si ay uga faa'iidaystaan fadliga weyn ee bishan ku jira muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinaya dad muslimiin ah oo salaada ku oogaya meel u dhow masjidka kadib markii laga hor istaagay inay gudaha u galaan oo si xor ah ay ugu cibaadaystaan iyadoo uu martigelin jiray kumanaan muslimiin ah sidoo kale waxaa haawanaya barxadaha masjidka al aqsa waxaana si ka duwan sannadihii lasoo dhaafay masjidkan laga waayey dhawaqa aadaanka qiraa'ada salaadaha sida maqhribka cishaha taraawiixda iyo tahajudka falkan ayaa mar kale muujinaya cadaawadda si kordhaysa ee ay yahuuddu u hayaan dadka muslimiinta iyadoo marba marka ka dambeysa ay qaadayaan tallaabooyin lagu beegsanayo islaamka iyo ehelkiisa waxaana xusid mudan in maamulkan uu u saacinayo in cadaawaddiisa uu soo safriyo daral uu ka mid yahay soomaaliya waad mahadsantahay cabdiqani wilaayadii islaamiga baaya ayaa soo bandhigtay askarta aybiin ah oo ka soo baxay safka murtadiinta mar kale bashiir muxidiina waa imanaya warbixinta warkan hayaa
saacadihii lasoo dhaafay maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay waxa uu soo bandhigay askarta aybiin ah oo ka soo baxay safka cadowga allaah kuwaasoo siyaabo kala duwan loogu soo dhoweeyey degmooyinka buulafulay iyo labaatan jirow toobadkeenaha koowaad ayaa lagu magacaabaa isxaaq yuusuf cabdiraxmaan waa taa'ib muddo toban sanno ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya isaaq wuxuu ka qayb galay dagaallo culus oo xaqa iyo baadilka ku dhex maray meelo kala duwan oo ka tirsan dalka sida dagaalkii degmada awdheegle kadib xaalado iyo marxalado culus oo dhexda ugu jiray in muddo ah wuxuu sheegay inuu go'aansaday inuu isaga baxo falka gaalnimo uu ku jiray waxaana lagu soo bandhigay isxaaq xarunta maamulka islaamiga ah ee degmada buulafulay markii tawxiidka loo qabtay kadib ayuu waraysigan siiyey idaacadda islaamiga andalos alxamdulilah waa dhowahay magacayga isaaq yuusuf cabdiraxmaan waaye waa dhowahay kooxda ridada soomaaliya waxaad ugu biiray bakool degmada tajeeglow labada kun toban iyo shanti yaa ku biiray labada kun toban iyo lixdiina waa laga baxayba tajeeglow dhamba tababaradan oo nimankan soomaaliyadan biyaasle ma nimanka kale maya macalimiinta waa soomaali ciidan kale tababaranayan waa soomaali isku dhaf baa layidhaha sideeda aal guuto marka waa la kala qaaday dhan awdheegle la geeyey dhan bariiree la geeyey dhan janaale la geeyey saasaa loo kala qaaday awdhegla dhowr joogay labada anaabaa ku jira anaa ku dhaawacmay hadda korkayga dhowr meeladaa bar ku jirta meeshaad noo igu soo gaaray alxamdulilah maana ku dhammanan hal maalin aa duurka iska yeelanay haa rabbiga ilaa abuurtay naftaan iska burtay maogtahay waaba lagaga tagayba duurka yaaleba afar saac kumbud ah naagteyda isagaa la saaray maalin kurteeda asay saaranay alxamdulilah haddana waa royga waa kan waa jabaq iyo waxaas dhanba maba maqlinba aniga baabuur dhanba la igu soo garacay jib markii dhacaysa kadib xilligaasaa iga dambaysayba anoo xaaladayda aaday aan ahayn ayaa jafta laiga soo bixiyey afartan iyo shan sana hadda konton iyo todoba sanaa jira maxaa dhaay rabbigay igu soo bixiyaa maxad leh ordo qof kastaba agligiisa iyo damiirkiisa haldaa ma ogtahay qof allaal qofkii damiir leh fikrad leh xisaabtan inay dadkooda soo dhexgalaan ka soo laabtaan ka raja keenaan ka soo xanuunaan ummadooda waa la qiibsadaan deegaankooda ku nooladaana fariina u diro lahaa taa'ibka labaad waxaa lagu magacaabaa maxamed sheekh abshirow waxa uu muddo laba sano iyo dheeraad ka tirsanaa maleeshiyaadka maamulka shaadaladirirka isku magacaabay koonfur galbeed ee ku sugan magaalada baydhabo toobadkeenahan waxaa tawxiidka loogu qabtay xarunta maamulka islaamiga ah ee degmada labaatan jirow maxamed waxa uu la yimid qori iyo booshkiisa kaasoo markii dambe loo lacageeyey magacagay meeraray maxamed shicaab shiriwleere ee waliba ka tirsanaayeen daraawiishta dowladda ridida hadda waxaan ku sugnahay degmada labaatan jirow ee gurigeyna waa lii lacageeyey waxaan ka tirsanaayay laba sano yoona sideed bilood sababtaanaan ku bahayna maliraha ilaahay dartiisu yoona maliraha waalidkii du'aadiis may baan ka baaqay dhalinyaradii kale oo saaxiibada haayeen inayoona malirahaas uu ku bahano maliraha sida oo toofiiqdu waafaqsan mana ini mala gobolka jidka toosan haka biiraan xabashadii yoona maliraha duubiyaanka ini maliraha safje ha ku bahaan kabaaqa meesha waxaa ka arkay musuqmaasuq oo aada u farac badan iyoonay diin la-aan ayaan ka arkay waxaan dareemay inaan oo gaalada safkooda ku jiro aan dareemay ewel aniga waa la iduufsaday markaana waa kasoo toobo keenay fariintaan u diraya waxaay tahay meeshaas meel fiican maaha safkan kasoo biir idin dhehilahay aniga ewel waxaan qabay dadkaasi haddaa loo tego kiisa dad soo geliya dada dilaana aaminsanay marka hadda nabadgelya dareemaya si fiican lii soo dhaweeyey meel jaweeda degan oo dad ahlu salaada ahlu diina degan oo mowriyaan aan deganayn ayaa dareemaya adi hadda waxaa ii qorshaysan inaa macnaa waalidkii la noolado labadan askari toobadkaanayaasha ayaa ku biiraya koox taa'ibiin ah oo muddooyinkii la soo dhaafay si aada u soo gaaraya inta badan wilaayaadka islaamiga dalka iyagoo allah uga toobadkeenaya ficilka gaalnimo ay ku jireen
wilaayada shabeellada dhexe ayaa xaflad maamuusa u samaysay majmuucadii wilaayadaasi ku matilaysay tartankii rabadaanka ee idaacadda islaamiga landulus sida uu ku waramayo faysal mahad soomaali sharafta eebbana siiyey oo sharciga looga hadlaayo shiigshiigidaan uma baahna shibga dhahaasa ka hoosa ee ninkii shirkaan ninkii shirkaan qaban qaabshay amba idiin shirgudooma balsheekadaanyu hagaarto munaasabadani oo ahayd bogaadin iyo mid dhiirigelin ah ayaa lagu qabtay dhismaha masjidka nuqabada degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellada dhexe taasoo lagu maamuusayey majmuucadii matalaysay wilaayada shabeellada dhexe ee ku guulaysatay tartan aqooneedkii sannadkan ee idaacadda andalus anuku waa jiifkacnee maa jiifkacadeen nimankaan isla jirna maanta waayo gobollada ahaaye maa jiifkacnee maa jiifkacadeen
xafladda lagu maamuusayey majmuucadan waxaa ka soo qaybgalay nuqobada gobolka shabeellada dhexe culimaa'udiin mas-uuliyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaasoo si weyn u bogaadiyey dadaalka dhallinyarada iyo kaalinta ay ka heleen tartankii ay la galeen dhiggooda wilaayaadka intii ay socotay munaasabadda waxaa la jeediyey hadallo iyo khudbado diiradda lagu saarayey muhiimadda ay leedahay barashada cilmiga diinta iyo dhiirigelinta dhallinyarada ku howlan aqoonta culimmada iyo waxgaradka halkaas ka hadlay ayaa ku ammaanay majmuucadii guusha keentay dadaalkooda iyo sidaay ugu suura gashay inay ka soo dhex muuqdaan tartan ay ka soo qaybgaleen gobollo badan oo kale naga gogashaan waxaan u dhignay haddaan nahay wilaayada gobolka shabeel dhexe odayaasheeda waxaan u dhignay oon in lagu farxad geliyo looga mahad celiyo bacdallaahi raggii dadaalkaas faraha badanna soo hooyey oo isku jira culimmada ahaa oo odayaasha ahay oo wilaayada qaybaheeda kala duwan ahay ayagana waxaan leenahay waa mahadsanid jasaakum allahu khayr inaan leenahay waxaan leenahay hambalya baan idin leenahay kow iyo tobankii tobanka bal anaga naga reeb bal tobankii kale horta waxaan leenahay soo dhowaadha hambalya baan idin leenahay mogta waa la dagaalay ragna hadduu dagaalamo raggaa un guulaysta yaa noo duceeya anukuna waa idin ducaynana insha allahu leen haddiina maqlayaan tobankii majmuuco kale insha allahu annaguba xoogaa marmaraan kor damoo jirnay koraa idiin damoo jirnay kor xoogaa noola damooda waa laga maarmaan waa laga maarmaan waa insha allahu allah idin barakeeyo saad u dagaalanteenan u dagaalamayna ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisaan ku gaarna meeshaan gaarna qul bifadlillaahi wa biracmati fabidaalika falyafraxu sidii culamada u sheegtay alxamdulilah baan leenahay marka loo eego dhinaca qiimaynta guusha majmuucadan ma ahan oo keliya guul tartan balse waa guul aqooneed iyo mid bulsho oo leh macno ballaaran tartamada noocan oo kale ah waxay kaalin weyn ka ciyaaraan kobcinta aqoonta dhallinyarada xoojinta barashada diinta iyo dhisidda bulsho ku salaysan aqoon iyo akhlaaq munaasabadan ayaa fariin cad u dirtay bulshada ku nool gobollada koonfureed iyo bartamaha soomaaliya taasoo muujinaysa in dhiirigelinta cilmiga iyo tartannada aqooneed ay yihiin waddo muhiim ah oo lagu kobcin karo maskaxda dhallinyarada islamarkaana lagu xoojin karo aqoonta diinta iyo midnimada bulshada soomaaliyeed ee muslimiinta ah faysal mahad idaacadda andalus degmada aadan yabaal shabeellada dhexe haweenka muslimaadka ee ku dhaqanay degmada xilbuur ee wilaayada islaamiga galgaduud ayaa hadiyado kala duwan u ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi marwaan maxmed ayaa siyaan baqaadaya warbixintan sadaqadaan aad baxsateen waana sooryo jihaad saacidaadda islaamka sadka yaalla halkan summadday ku baxayso waa ragga jooga safuufta sanka gaalada gooyey ku sugnaaday kulaylka soomaneenna sugaaya sunta iyo maarta ku jiiftay gasha seefta ka saaray cadowgeenni surgooyey cadowgeenna suqaaray misna seedaha gooyey ha u ahaato saboorta xilli dumarka muslimaadka ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ay sii wadaana doorka muuqda ay ku leeyihiin garab istaagga jihaadka lagula jiro cadowga allah ee duulaanka shareeca la dirarka ah ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga haweenka muslimaadka ee ku dhaqan magaalada ceelbuur ee wilaayada galgaduud ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayada dumarka muslimaadka ah ee degmada ceelbuur ayaa soo diyaariyey hadiyada isugu jira noocyo kala duwan kuwaas oo ay ka mid ahaayeen jawaano buskud ah caagaga dahaaran ee biyaha kortoomo timir ah dhar noocyo kala duwan ah iyo sidoo kale agabyo kale ugu horeyn qaar ka mid ah haweenka muslimaadka ah ee magaalada ceelbuur ee wareejiye hadiyadaha ayaa ka hadlay munaasabadii wareejinta ee ka dhacday gudaha magaalada iyagoo ku wareejiyey wilaayada galgaduud si loo sii gaarsiiyo libaaxyada ku jilbixiran furimaha hore
annagoo ah gabdhaha muslimaadka ee ku nool degmada ceelbuur waxaan wareejinaynaa maantay insha allahu tacaalaa agab yar oo anugu tala galnay wiilasha mujaahidiinta oo fulinta hore ka jihaadayo agabkaas oo ka kooban buskud konton jawaan caagadaha dahaaran boqol iyo toddobaatan caag timir soddon iyo afar kartoon macawis soddon xabo iyo fanaanadaha hoosgashiga oo soddon ah iyo sakiimo caano booro iyo agab kale anugu tala galnay wiilasha ilaahay diinkiisa u halgamayo waxyaabo badan ayaan ugu soo tala galnay wakhtiga ayuu cariiri nagu noqday aawadeed ayaan intaan ugu soo koobnay waxaan leenahay haddaan nahay gabdhaha muslimaadka ee ku nool degmada ceelbuur waxaan taagannahay garabkiina mar walbana waxaan ku tala jirnaa sida aan idiin soo gaarsii lahayn agab intaan iyo wax ka badan walaalayahan waxaan u dardaarmaa mujaahidiinta samar iyo sugnaan insha allah cadowgiina waa uu jabay annagana haddaan nahay dumarka degmada ceelbuur dumarka degmada ceelbuur jooga naf iyo maal ayaan la garab taagannahay insha allah waa soo duceyneynaa habeen iyo maalin insha allah xog iyo xoolana waa la garab taagannahay insha allah intaasi kadib qaar ka mid ah nabadoonadii ku sugnaa goobta wareejinta oo uu ka mid ahaa afyaheenka golaha odayaasha dhaqanka wilaayada galgaduud nabadoon mascuud xasan casira ayaa goobta ku bogaadiyay haweenka muslimaadka ah inay xoojiyaan dowrka ay ku leeyihiin jihaadka lagula jiro cadowga islaamka iyo muslimiinta jihaadka maanta in intaas iyo in ka badan ay ku bixiyaan wax bilaaba ma ahan in badan bay gabdhuhu ku soo bixiyeen jihaadkan garabkiisa ayay taagnaayeen wiilasha mujaahidiinta ee maanta furmaha hore taagan waxyaabaha ducada iyo deeqda ay la daba joogaan waxyaabo iska muuqdo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan leenahay gabdhaheenna jihaadka kaalinta ay ku lahaayeen ay qaateene ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakeeyaan leenahay walaalaha duquurta taagan ee maanta lagu tabarrucaya agabka halkan yaallana waxaan leenahay sabra waa sabarteena waana laydinla jiraa rijaalan wanisaa'an garabkiinna ayaa leeyahay gabdhahana waad aragtaan ayadoon bilaawul ka ahayn dhammaadna ka ahaynin biidni illaahi tacaala ilaahay ha barakeeyaan leenahay gabdhahaas qayrkaan keenay qayrkaan isku soo duway waa u ducaynaynaa maalkooda allaha barakeeyo owlaadooda allaha barakeeyo ewel waxay ahaayeen hooyooyinka wiilasha mujaahidiintaa dhalay oo furumaha u diray haddana alaabtay la daba joogaan annaguna odayaashiaan nahay inaan u ducayno oon ilaahay u barinno saasaa nagu waajiba waan u ducaynaynaa insha allaahu gabdhaha kayrkooda allaha badsho waxay qabteen dib iyo holan iyo waxay ugaleen dhibay u galeen ilaahayga subxana wa tacaala ajirkooda ha badiyo marka waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala gabdhihii horta bedel khayr qaba allaha siiyo meeshii ka soo qaadeen ilaahay wax khayr ha ugu bedelo ilaahay ha u laalaabo subxaana wa tacaala ragga loo geeyo mujaahidiintaas quurta ku jirana ilaahay subxana wa tacaala iyagana ha u daweeyo mar weliba safka hore ayay kaga jiraan taageeridda owliyada allah ee la xisaabtamaya cadaawaha kala duwan waxayna u noqdeen garab iyo gaashaanba walaalahooda kuwaasoo allaah fadligii dareemay in intay ku guda jiraan la xisaabtanka cadowga allaah ay gadaal ka xigaan gabdho iyo hooyooyin walaalahood ah oo la garab taagan hiiliyaho dhaxanta iyo kulaylkana kaga tegin wilaayadda islaamiga jubbada hoose ayaa kulan soo dhoweyna ha u samaysay rag ducaad ah oo xamlada cutul aryaaf ah ugu maqnaa degmada badhaadhe iyo deegaanada hoostaga cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixinta warkan haya waa munaasabad loo qabtay rag ducaad ah oo muddo saddex bilood ah howlgal dacwatul aryaaf ah ugu maqnaa degmada badhaadheh iyo guud ahaan deegaanada joore kuwaas oo haatan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose u qabatay munaasabad soo dhoweyn ah maadaama ay soo guteen waajibaadkii loo diray ducaadan dacwatul aryaafka waday goobihii ay tageen islamarkaana dacwada gaarsiiyeen waxaa ka mid ah degmada badhaadhe deegaanada wadajir jidcaaley mandheer koromo santaaro iyo garsay kuusaa waxaana ka faa'iidaystay dad gaaraya ilaa toddoba kun oo ruux sida lagu sheegay warbixin ay keeneen ducaadii dacwatul aryaafkaasi qaybta ka ahaa ugu horeyn waxaa munaasabadan warbixin dheer looga dhagaystay mid ka mid ah ducaadii dacwatul aryaafka ugu maqnaa deegaanada joore qaafilada markay dhaqaaqaysay oo inta ka baxaysay waxay ku degtay oo si toose ay ugu shaqo bilaawday degmada badhaadha qaafiladu waxay ka koobnayd afar majmuuco tagitaankii ay tagtay waxay kala fadhiistay afar goobood oo kale ah maqarka degmada oo badhaadha ah iyo wadajir iyo jidcaali iyo koromo intaa markay fadhiisatay kaafilada bil markii la joogay waxaa soo ruqaansatay majmuucadii joogtay jidcaali oo u soo rarnay meesha la dhahaya santaaro majmuucadii joogtay wadajir ilaaha subxaana wa tacaala ha barakee ayadan waa isqiibisay waxay ku baahday oo farac kale ay ku yeelatay garsay kuusay meel la dhahayo tuulo ah ay u lugaynayeen walaalaha ilaah subxaana wa tacaala ha barakeeya intaasi kadib waxaa munaasabadda ka hadlay suldaan cabdiweli suldaanka beesha sade iyo suldaan maxamed cabdi duuba afhayeenka odayaasha dhaqanka ee wilaayadda islaamiga ee jubbada hoose ragga culummada ah oo maanta ay u soo dhammaatay dacwatul aryaaf ilallaah dadkaasoo ka socday jubbada hoose gaar ahaan deegaanada ama maqarka badhaadhe iyo magaalooyinka ama tuulooyinka hoostaga walaalaha ilaahay kheer ha siiyo waxay qaadeen arrin loo baahnaa walaayada iyo maktabu dacwaba culammadii dacwatul aryaafka ka waday walaayada joore waxaan kale u mahad celinaynaa culammadii muddada saddex bilood soo waday dacwatul aryaaf oo ummadda muslimiinta ah ee degta walaayada joore dacwada gaarsiisay iyagana waa u mahad celinaynaa jazaaka allahu khayr dadkii munaasabadan ka soo qayb galay waxaa ka mid ahaa sheekh cumar xayaakallah oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah jihaadku wuxuu daba socdaa dacwada ayuu daba socdaa dacwadaa ka horraysa asalku waa dacwada kolka hore dacwa la rabaa ummadda in dacwada la gaadhsiiyo dacwadaa la wada haddii marka ay la kulanto xajaru cahara dhagax turuntura ah hadday la kulanto amba uu derbi isku gudbo oo u yidhahdo dacwadu halkan ma dhaafayso markaasaa jihaadka loo baahdaa laakiin inta horeyse dadku qaabiliyadda ay leeyihiin oy dacwada soo qaabilayaanoo weelkeedii ay haystaan waxaa weeye dadka waxaa loogu yeedhayaa dacwa loogu yeedhahayaa ugu dambayn waxaa munaasabadda kelimad ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abu yunis ilaahay subxaana wa taala waxaan leenahay ilaahay naga aqbalo acmaasha roob oo barako qabo ilaahay hana siiyo ummaddan oo maanta een, oonka iyo rafaadka iyo holaha ka baaba'aayo ilaahay roob hana siiyo haddana barako ilaahay hana siiyo ilaahay waxaa weydiisay subxana wa taala biasmaa'i alxusna wa sifaati alculaa in ilaahay subxaana wa tacaala dadkan maanta oo ilaahay abuuray oo doomanka ah oo wax ugu weyn maanta haayona jahle oo baahi dacwado tahay ilaahay diinta fahansiiyo ilaahay diinta fahansiiyo annagana ilaahay subxaana wa taala dadkii dadkaas sabab ilaahay ugu dhiga ilaahay naga dhigo ilaahay naga dhigo ujeeddadan xamlada dacwatul aryaafka ayaa ah in dacwada la gaarsiiyo dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanada miyiga kuwaas oo baahi weyn u qaba barashada diinta islaamka iyo masaa-isha diiniga ah ee ku saabsan cibaadaadka iyo mucaamalaadka kale ee nolosha walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xiligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysano waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu